أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalusta hornimada tan ugu doorkaroon qarax lagu dilay sarkaal ka tirsan murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan dowladda xabashida itoobiya oo mar kale ku celisay in ay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya dagaal culus oo sababay khasaare xoog leh oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda oo qiray in agaasimaha waxay murtadiinta ugu yaraan nabad sugidda uu dhibaato xooggan ku hayo shacabka magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmada galhareeri oo ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo ka dhacday gudaha degmadaasi maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo dowro caafimaad u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada jilib guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu soo gebagabeeyey kormeer ay ku marayeen goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee baay dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka khadiija bintu khuweylid kadib munaasabad ka dhacday degmada jowlo ee wilaayada islaamiga ee mudug maamulka islaamiga ah ee degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool oo dowladdiiniya u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ka dhiga deegaan hoostaga degmadaasi
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan qarax lagu dilay sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada bulaburde ee bariga wilaayada hiiraan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buula burde ee bariga wilaayada hiiraan ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana ku dhintay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray suldaan axmed xuseen waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaalka koowaad waa midkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka boos hareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaana allaah fadligii dagaalkaasi lagu dilay labaatan askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi ku qanimaysteen saddex iyo toban qori dagaalka labaad waa midkii lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaana dagaalkaasi lagu dilay siddeed iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay soddon iyo lix kale waxayna mujaahidiintu nolosha ku qabteen hal maxbuus oo askari murtad ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu soo furteen toddoba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo bkm ah dagaaladii shalay ka dhacay duleedka deegaanada hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaashan iyo toddoba askari oo murtadiina waxayna taasi allaah fadligii muujinaysaa dhiigbaxa xooggan ee ku socda murtadiinta mahadsanid abuuxasaan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dowladda salibiyadda itoobiya ayaa war ka soo saartay damaceeda ah inay marinbadeed ka hesho badda cas kadib heshiiskii ay dhowaan la gashay kooxda aridada soomaaliya heshiiskii dhowaan dhex maray dowladda aridada soomaaliya iyo maamulka salibiyadda abiy axmed ayaa abuuray doodo xasaasi ah iyadoo ay jiraan warar isa soo taraya oo muujinaya in heshiiskaasi uu etoobiya u suuragelinayo inay hesho marinbadeed ama dekad iyo talis ciidan oo ay si rasmi u adeegsato inkastoo dowladda riddadu aysan si cad u shaacin faahfaahinta heshiiska haddana dad badan ayaa rumaysan in heshiiskaas adis ababa lagu siiyey dekad iyo talis ciidan oo ay ka samaysato badweynta hindiya iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in dowladda etoobiya la siiyey marin ay uga gudbi karto badda cas taasoo si weyn loo hadalhayo hadalkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay taliska ciidanka etoobiya ninka lagu magacaabo jenaraal burhanu jula ayaa sii xoojiyey shakiga laga qabo arrintan jenaraalka ayaa sheegay in wakhti yar uun ka harsan tahay in etoobiya ay ka mid noqoto dalalka ku heeran badcas taasoo dad badan u fasirteen inay la xiriirto heshiiska ay la gashay soomaaliya waxa uu hadalkiisana imaanayaa maalmo uun kadib markii is-afgaradka muqdisho ee adis ababa ay gaareen dowladda riddada soomaaliya weli si cad ugamay hadlin haddii heshiiska cusub uu etoobiya siiyey marinbadeed balse dadka qaar oo aada ugu dhow madaxda murtadiinta ee muqdisho ayaa sheegaya in etoobiya heshiiskaasi lagu siiyey dekadiyo talis ciidan si kastaba ahaatee hadalka ka soo yeeray jenaraal burhanu jula iyo shakiyadii soo baxayay tan iyo goortii heshiiskaasi la saxiixay ayaa sii horinaya su-aalo la isweydiinayo wax rasmiga ah ay labada dal ku heshiiyeen haddaba haddii etoobiya ay dhab ahaantii marinbadeed iyo talis ciidan ka hesho xibaha soomaaliya waxay noqon doontaa inay suurto gashay hamigii dheeraa ee taliska cabashada ee ahaa in mar uun talis ku yeeshaan xebaha ku tirsan soomaaliya hase yeeshee arrinta ayaa sidoo kale abuuri karta falcelin adag oo ka timaada dalalka xuduudda la leh badcas iyadoo dhowaan shir dowladda masar iyo tan eritereya ay ku yeesheen caasimada asmara lagu sheegay in marnaba labadaasi dal aqbali doonin in dowlad aan xuduud la lahayn badda cas ay saamayn ama galaangal ku yeelato badda cas dagaal culus oo sababay khasaare xooggan ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare warbixinta warkan ha inoo faahfaahiyo dagaal xoogan oo u dhexeeya jabhadda faana iyo ciidanka dowladda xabashada itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalada dabretoobar ee koonfurta gondar ee ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya ilo deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku uu ahaa mid culus oo saacado badan ka socday magaalada iyo nawaaxigeeda maleeshiyaadka faano ayaa weerar ka qaaday kadib markii ay ka warheleen dhaqdhaqaaqyo ay bilaabeen ciidanka dowladda xabashida itoobiya oo magaaladaasi uga baxay dhinaca magaalada gondar jihooyin kala duwan oo magaalada ah ayay maleeshiyaadka faano weerarka ka soo qaadeen waxaana ay sheegeen in khasaare xooggan ay gaarsiiyeen ciidanka dowladda itoobiya dhinaca kale maamulka abiy axmed ayaan ilaa hadda ka hadlin dagaaladan mana jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha soo kala gaaray dhinacyada marka laga soo tago gobolka amxarada oo ay ku hardimayaan ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka faano dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa in mar kale dagaallo ay dib uga qarxaan gobolka tigree halkaas oo maleeshiyaadka t b l f ay ka wadaan abaabul xooggan oo ka dhan ah maamulka abiy axmed xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa qiray in agaasimaha waxay murtadiinta ugu yeeraan nabad sugidda uu dhibaato xoogan ku hayo shacabka magaalada muqdisho mar kale nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn xoogan u jeediyey taliyaha maleeshiyaadka ashaarar dirirka murtadiinta xildhibaan eliyas sheekh maxamed oo ka mid ah baarlamanka riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtadsan boloolshe oo ku magacaaban taliyaha sirdoonka inuu dhibaato xooggan oo ku hayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho wuxuu sheegay in ninkan uu mas-uul ka yahay dhagaxaanta tirabeelka ee lagu gooyey waddooyinka gobolka banaadir islamarkaana uu caburin ku hayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho sidoo kale wuxuu ka shanqariyey in sanbaloorshe uu shirqool siyaasadeed u maleegayo murtad gurgurtay madaxweynaha kooxda aridada wuxuuna badhaamiyey khilaafka dhinacyada ka dhex jira
waxaa og tihiin dalkan markuu joogay oo dowladdii hore ninka magaaladan shutdownka ka xidhigay oo dhagaxda ku xiray ee magaaladan demiya asagoo ahaa markii ugu dambeydana qaraxiisoo buu nugu khatimay qoladii hore markay ku rafaadeen waa iska eriyeen haddeertaanna shiddo kale uu dalkan inuu shaddown uga dhigo hadda waa furfurmay oo ku xirow wadaa macne isagaana u baahan in laga qabto xildhibaanada waxa celinaana waa isaga midna ogaada anugu uma haysto xasan sheekh maxamuud in uu inuu inuu utalaayo inuu qandi utalaayo uma haysto inuu isaga qabri ku aasaayaan u haystaa isagana taa inuu iska badbaadiyo qoladii hore waa iska badbaadisa xasan sheekh waxaan leeyahay ninkaa iska badbaadi iyousan ku qarimin mar kale laakiin hay-addii nabasugidda inay hadda ka shaqaynayso inay xildhibaan celiso in hadda la leeyahay canshuurtii bakaaraha in la qaaday ka shaqaynaysaa in taliyaheedii oo duurka isagoo u dhaarooreeyay war dalkan wixii u taray lama arko mar walba uu heer gabagaba ah marayo mudaxileedka madaxda kooxda ridada waxaa dhacda in khilaafaadka u dhexeeya madaxweynta ridada oo uu isa soo taro islamarkaana kala tag uu ku dhammaado bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo ka dhacday gudaha degmadaasi cabdiraxiin sheekh cali warbixinta warkan haynoo eego nadwadan diiniga ayaa waxay ka dhacday masjidka alnuur ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayaa wuxuu ku wargeliyey dadka muslimiinta ee ku nool xaafadaha kala duwan ee degmada galhareeri inay jirto nadwo cilmiyadeed taas oo ay ka faa'iidaysteen bulshadii soo xaadirtay masjidka alnuur oo ku yaala suuqa degmada galhareeri culimmadii soo jeedisay nadwadan ayaa waxay ummadda muslimiinta ay ku booriyeen inay ka faa'iidaystaan cibaadada bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kale waxay culimmada nadwada ka qayb qaadanaysay ay ka hadleen axkaamta soonka iyo futuuxaadka bisha barakaysan ee ramadaan yacni jid aad ku goy lahayd siddeetan iyo saddex sano aadan ku goy lahayn ayaad halkan habeen ku goynaysaa macnaha wax marka sahlan ma ahan bishaan dhexdeeda laga helaa man xurima khayruha faqad xurim bishaan khayrkeeda qofkii laga xarimo khayr oo dhan waa laga xarimow ciyadan bilah balo fiirso bishaan qofkii aan khayrkeeda waafaqin ee aan ka faa'iidaysan ee cibaado iyo qur'aan akhris iyo sadaqo iyo qiyaamuleyl iyo istikfaar iyo ilaahay subxaanahu watacaala naftiisa inuu ku xiro ou naftiisa tababaro aan uga faa'iidaysanin waa ninay u dhammaatay waay khayr oo dhan qof laga xarimay waay adigu marka naftaada ku laabo bal bishaan haddii aad u diyaarsan tahay yacni waxaa jadwal degsatay inaad ka faa'iidaysato waxa waaye qaabisho khayr baa ilahay kula doonay subxaana wa tacaala haddaad caajis iyo cibaado la'aan iyo shalay saad ahayd shacbaan iyo bilihii hore saad ahayd iyo bishaan suukaa mid ay noqotona waxaad ogaataa hee wuxuu leey nabigu qof khayrkii oo dhan laga xarimayo qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha kale tawaabka iyo ajirka laga helaayo waa noo sheegay kullu camal ibni aadam lah ibni aadam camalkiisoo dhan asaa iska leh ilaa sooma soomka maahan soonka maahane inta kale acmaashiisa asaal addoon markaasuu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala fa innahu lii wa ana ajzi bih soonka anigaa iska leho rabbi ah anaana ka abaalmarinaya addoonka waxaa soo gelaya niyada waxaa soo gelaya caawa oo kale waxaan joognaa soddonka shacbaan dadkii qaar waxay sameeyaan kuday waxa la yidhaha kuday waxaa laga wadaa asigoo wax cad aan haysan inay ramadaan tahay inay shacbaan tahay wax cad aan haysan ayuu wuxuu leeyahay kolley wax walbaa dhici karee in biri ay soo naqataa laga yaabaha iska sii niyeyso soo dadka qaar ma sameeyaan ma jirto masaladaasu mana ansaxayo xataa biri hadday soo naqato ma jira soomkaasu calaa yaqiinin inuu ramadaan biri tahay isigoo og inuu niyeysaa laba qof laakiin kuday biri lacalla soon hadday naqato iska sii niyeyso yaa wax ku dhaafine maya masaladaasa lagu baraarow habeenka ramadaan ou yahay soddon haddii ayadoon wax u kala cadaanin ou soon iska sii niyeysa waa u ansixin asiga maxaa farqi laba masale udhexeeya middaan oo caaw oo kale ah ama soddonka shacbaana yaqiin ramadaaniya lama hayo ramadaan cad oo yaqiina ma haysta qof laakiin midda ah soddonka ramadaan yaqiin ayuu haystaa yaqiintaasoo ah in uu ramadaan ku sugan yahay marka sidaas ayay marka u kala duumayaan labada mas'alo waxaa soo gelaya gabadha xaa'idada ah gabadha xaa'idada ah haddii ay niyeysan tahay ama ay og tahay dhiiggeeda caado inuu caawo kale ugu eg yahay ama waxay joogtaa agarul xayd xayd inta ugu badneed ayaa caawo ugu eg ama haalibulxayd xaydka intii dhexdhexaadka ahayd oo inta badan ay arki jirtay ayaa caawa ugu eg gabadhaasi ayadoo weli dhiiggii ka go'in haddii u niyeysatay biri soomka ah waa u ansaxayaa gabadhii dhiiggii kama go'in laakiin in uu caawa ka go'ayo ayay og tahay ama waxay ku og tahay dhiiggii intii ugu badnaay bay soo martay oo waa u dhammaadaba welina ma qobaysan ama haalibkii intii u badneed oo ay arki jirtay ayay soo dhaaftay welina ma aysan qubaysan oo caawa ay joogtaa dhiiggii oo socda weli sidaa awgeed hadday niyeysato soomka biri ah caawana dhiigga uu ka go'o ay iska qubaysato fadaaka waa ku filan yahay gabadhaasna soomkaasi waa u ansaxayaa xataa ayadoon qubaysan haddii waagu ku beryo oo salaada subax ay ku dhalato waa u ansaxayaa laba mas'alo intaysan qubaysan gabadhaasu waa ansax inta kale laakiin waxay u baahan tahay in dhiigguna ka go'o kadibna ay qubaysato labada mas'alo oo aan qubayska u baahnayn soomka ayaa ka mid a gabadha ayadoo weli qubaysan laakiin dhiiggii ka go'ay haddii biri ay sidaa ku gaarto ayadoo caawu niyeysatay waa ku filaya ninkii waxba uu isku ahaagsaday cumar gurmudoo u soo diray dhulka ciraaq oo dhan gurmudaa looga diray ciidan uu helay meel laydhaa buwayba uga hortegay bil ramadaan siday aqaan jireen wuxuu yidhahay ma noo soo gudbayseen buwayb waxay ugu dhowtahay magaalada aan maqasheen oo la yidhaah kuufa ma idiin soo gudbaynaa yidhi mise noo soo gudbaysan soo gudbuuru soo gudb hadda kor aad nasrateen yeeli mayne aa soo gudbayn abu cubeyd wuxuu yidhi saddex takbiiroodaan sheegaa nin walba diyaar ha noqdo tan afraadna ha lagu weero allahu akbar waa qaylish tii kood muguur baa igaa soo jid waa laysdal bahasha iyadoo kululaad xaalkuna culus ah musanna wuxuu rag badan u tawad oo jariir bin cabdilaahi albajali ka mid yahay dhabarkay ka difaaca anaa safkoodu dhex gala waa dilaac kii boqorka u ahayo u teg kii waa carri nin saxaabaha ka daba carra soo soo dilay gaalada markii hogaamiyihii laga dilay waa niyad jabeen waa ja- carrame webigii ku xaado saddex maalmoodoo daba joogoo dilaa meeqo ثلاثة أيام أنا كم أنا كشهيدة تيهر لحكم مئة ألف نو كدل بقول كل أنا مو كدل فرص نوان يرجع تواتر وحي الله وحي تولى ملاك يقول لك عنه nadwadan ayaa waxaa lagu soo dhoweynayey bisha barakaysan ee ramadaan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaasi cismaan axmed dhuubo ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada ayuu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu maalmahan dowro aad u qabanayay qeybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada jilib kuwaasoo ka kooban guud ahaanba ganacsatada sida ganacsatada daawada ganacsatada kawaanleyda qeybahooda kala duwan dadka ka ganacsada qudaarta iyo kuwa beera waxaa sidoo kale dowrada ka faa'iidaystay dadka maqaayadaha iyo kuwa shahleyda ah kama marneen fayadhoorka magaalada waxaana qayb kasta lagala hadlayay waxyaabaha ay u hayaan bulshada oo ay tahay inay ilaaliyaan badqabka caafimaadka gabagabada dowradu ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa waxaa warbaahinta islaamiga ah ee al-andalus la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowrada uu qabtay maktabka caafimaadka baryahan dowlo caafimaad aa noo socoto oo ka socoto walaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa nala fahansiiyey wixii jeermiga iyo bilaayada wixii hilibkaas dib uu keenaayo dowladaas oo noo socoto alxamdulilah ilaha ku mahadsan waa noola soo gabagabeeyey alxamdulilah maanta waxaan naloo qabtay dowro waxaa laga hadlay caafimaadka sida cunooyinka dhacay cunooyinka waxay u qaybsamaan laba qaybood cunooyin dhir ah iyo cuno xagga xoolaha laga keeno marka waxaa naloo faa'iideeyey in cunooyinka laisku dheelitiro cuno joogto ah qofka inuusan cunin oo cunooyin dheelitiran uu isticmaalo si caafimaadkiisa u u wanaagsanaado waxyaabaha dhacayna in laga digtoonaado sida cunooyinka markii lasoo gado dhiidka laiska fiiriyo kadibna meel fiican lagu kaydiyo cunada haddii kuleel iyo waxyaabahaas ay dareento waxaa laga yaabaa dhiidkeeda inuusa- int- intaysan gaarin in waxyaabaha uu ku dhasho hunniga iyo waxyaabo kaloo ilma aragtay ay ka dhashaan marka in lagu kaydiyo meel qaboob oo leer leh waxyaabahaasaa naloo faa'iideeyey alxamdulilah allah ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan kaloo mahad u celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ku dadaalaysa badqabka iyo dhowritaanka ummadda una waa ah guddida ganacsiga degmada jilib jubbada dhexe eedi eed dowlada walanka faa'idni dowladuna may ka saabsanaay tahay dhanka caafimaad cuntada sidii geleyda iyo bariiska iyo baasida iyo borotiinka zaa'id leh sonkora la telay iska dheelitirina la rabo mar bariis aan mar baasta aan mar ambuula aan saas rabo nafsa biyaha macdanta koy aadana ka sheeko eelalka iyo wabogii laakiin aadi leeway eelalka waa laka sheegay maalmahan waxaa noo socotay dowro uu soo diyaariyey maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe taasoo ku saabsaneyd in sare loogu qaado bahda caafimaadka ee degmada jilib gaar ahaan qaybta farmashiileeda taasoo annagana lagu boorinayay qaabkii aan maarta u ula tacaamul lahayn dadka mid ugu horreysa oo annagana lagala hadlay waxaa ka mid ah in xirfadaha shaqadeena aan kor u qaadno iyo sida daawada loo keydiyo sida daawada loo bixiyo iyo vital scienceska calaamadaha qofka bini'aadamka laga rabo markuu bukaanka ku imaado waxaa kow aad ka baar leed in bukaanka la wacyigeliyo iyo daawooyinka ka mamnuuca ah uureyda iyo naasnuujinta in si wanaagsan loola dhaqmo bukaanka in la ilaaliyo cudurrada faafa oo u isticmaalo dhakhtarka galofis in nadaafadda guudna la ilaaliyo sida wasaqda silingooyinkana maarata loo sameeyo meelo lagu xareeyo dowladdan waxay maalmahan u socotay bulshadoo idil sida maarata qaybta faydhoorka magaalada naafadda ka shaqeyso ganacsatada magaalada een, sida bakhaariyada ha noqoto dharka ha noqoto een, sida qudaariyadaoo kale hilibka oo kale muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waday dowraad iyo daawo qiibin isbarbar socda waxaana laga qabtay mashruucan guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku marayeen goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ah ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan mar kale warbixinta warkan ah inoo faahfaahiyo
munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay culummo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale waxaana munaasabadda lagu soo gebagabeynayay kormeer muddo ku dhowaad labaatan beri ay wadeen wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku soo maray dhammaan madaarista iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka ee ka furan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay wafdigan ayaa kormeerkooda waxaa sidoo kale u sii dheeraa imtixaanaad iyo tartamo ay u qabteen ardayda dhigata madaarista iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona bixinayay jaa-isooyin iyo abaalmarino qaali ah waxayna arrintani noqonaysaa dhiirigelin ay heleen ardayda dhigata goobaha waxbarashada ah ee maktabka uu gacanta ku hayo sheekh ibraahim sheekh maxamed saalex oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay kana mid ahaa culummadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta isagoona ku ammaanay juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan waxbarashada ubadka soo korayo mana isdardaarmaane ilaahay obsadii subxaana wa tacaala ilaahay idinka obsan tan kale la maadmaylare kullu maqaamin lahu maqaal maadaama yacni xafladun ka saabsanto nashaadlan gobadahay maktabka tarbiya wa tacliimna anshidooyinka ususuubi marka may wala susuusiyaan anaa walbarashada iniyun ana ummatulqalami walkitaab ummatulqalami wasayfi yanuun qalamkana haysana walna baradahayna ummatu sayfin ana ilaahay anoo waali subxaana wa tacaala wakafaa birabbika haadiyan wanasiiran tan ilaahay layow شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يميل قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر دينكم إلهي يميل كتاب كتاب تدهنون يو إيو سيف تدنقر قاروي mid ka mida guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kormeerkooda iyo meelaha ay booqashada ku tageen annagu maktabka haddii aan nahay jasaakum allahu khayr hawsha aan qabanaynay oo isugu jirtay tanshiid iyo ishraaf oon wadnay muddo maaragtay labaatan beri ku dhowaad ah waxay ahayd waxyaabaha boorka ku cad si guud waxaan u qabanaynayna waxay ahayd wilaayada waxaan usii qabanayna khaasatan waxay ahayd madaarista madaaris badan ayaanu soo marnay waxaan ka qabanaynayna laba mawduuc ayay ahaayeen ama laba bendi bendi ahaa ishraaf tarbawi iyo mid ahaa tanshiid waxa aan maaragtay wadnayna wuxuu ahaa un yani tarbiya wa tacliim iyo tanshiidkeeda iyo horumarinteeda iyo sidii maaragtay tarbiyadaas jiilka iyo caruurta loo gaarsiin lahaa waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mida waalidiinta isagoona sheegay in maanta waxbarashada ka jirta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan degmada buulo fullaay ay tahay waxbarasho lagu faani karo isagoona mas-uuliyiinta waxbarashada ka codsaday inay sii wadaan waxbarashada ku aadan ubadka farxadda oo ugu badan langi hadda inta ka hor magaalada buulafalay langi hadda kaswaa ka wareegay indha qaboobsi waay anoo afka waalidiintasa hadanay magaalada waxaa kala kashere waxbarashada waa ka qanacsanay ma ay meelaha oo had wararka kashereen meel al-shabaab waa ka talshiishinayda ma ay meelo waxbarasho ilaahay dartiis wax lagu barashiyey in ay tahay una oo waalidiinta ay waqaragnahay deegaan un ku noolnahay
ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar
ka walaaye ahaan eedaan ka faraxsanna ishraafka iyo tanshiidka isla socdo maktabka madaarista walaayada kataalan sameeya haaya eed yeedan in farxad geliyaasa ani lanoola warqabo linii la wado gowka una ku hayna gowka lamaadlaha ku gobodo afirsheenna inta badan balanoo gobodo farxad gaara waning ata maadaama lakuyaaba walaayaadkani eedan mashquulsanyin waa runtii maybu aha garab surun waajib shaqo una la hayna lanay garab surumi oo walaalona noo qaadaden jazaahum allahu khayran eed iyada arrintiyaaya aan bogaadayaana unayna walaagay karankayna aka walaay ahaan tabartayna ah may diyaaran ana ani una garab suranaana leylan nahaaran dhowaan ayay ahayd markii wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu kormeer waxbarasho ku soo maray dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay dufcad cusub ayaa ka qalin jebisay macadka khadiija bintu khuweylid kadib munaasabad ka dhacday degmada jowlo ee wilaayada islaamiga ee mudug cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ardada macadka khadiija bintu khuweylad ayaa soo bandhigay bandhig aad u wanaagsan oo ay sameeyeen ardada xafladda loo dhigay ardadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay nuqabo waxgarad macallimiin culmaa udiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxaa ka warbixiyey maamulaha waxbarashada macadka khadiijatu binti khuweylad macadka khadiija ee horta degmada jawle waa dafcadiisii labaad dafca hore ayaan ku gebagabaynay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo suurtogeliyey muddo laba sana inay noo dhammaato kii lagu xijiyey ayaan maanta u fadhinaa fatradiisii saddexaad midkan waxaa la furay lix iyo tobankii bishii muxaram sanadku markuu ahay kun afar boqol afartan iyo shan hijriyada waxaa noo suurto gashay inaan maanta u fadhino fatradiisii saddexaad fatradan marka ugu dambeysay hadda aan maanta u fadhino ardada macadka khadiijatu bintu khuweylad waxay soo bandhigeen bandhig aad u wanaagsan من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره يضله الله ومن أعرض عنه استحوذ عليه الشيطان وتولاه فهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفق ولا فوفي في الصور بانك فصعق وحا صوحي من دول في السماوات سماوات كسوان إيه ومن دول في الأرض أرض كسوان إلا من دول ما يشاء الله الأرضاني باب قول الله تعالى ayuu baab yahay innaka aduu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuuni kartid man axbabta cidaad jeceshahay كتاب الجهاد جهاد كأيو كتاب هاي الجهاد لغة وحال لها المشقة واصطلاحا وحال لها قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وشرائط وجوب الجهاد جهاد كواجب نمده شروط سبع خصال تضباء رمض واي can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu allah ka raali noqda canhu abu hurayra xaggiise qaala abi hureyra wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam idaa goortii ka bara oo takbiirsado fi salaati salaada dhexdeeda sakata mid aamusa ayuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam hunayhatan wax yar qabla an yaqra'a intuusan aqrin ka hor faqultu waxaan ku dhahay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow biabii anta wa ummii hooyadii aaba ayaan kugu furinayaaye sidoo kale waxaa kelimaad ka jeediyey xafladda nuqabada wilaayada islaamiga ee mudug oo ugu horeeya naqiib cali maxamuud maalin iyo naqiib cabdiraxiin bacdow horta waxaan u ducaynayaa marka koowaad gabdhaha in ilaahay cilmiga ay xambaareen ilaahay maaragtay uu ka ajar siiyo ciddii iyaguna maaragtay juhdi gelisay sida maktabka dacwada oo intaas maaragtay soo dadaalayey maaragtay xaqna loogu lahay ilaahay iyagana inuu ka siiyo ajar iyo xasano intaa bacdigeed waxaan dardaarmayaa walaalayaal waxaa meeshaan lagu baranayaahi waa wixii dhaxalkii nebi moxamed weeyaan oo ilaahay intii uu soo diray axadkii uu khayrka badnaay wixii uu la soo diray iyo shaygii uu nooga tegey oo aan ka dhaxalnay weeyaan waxaa la rabaa qof kasta wixii uu xambaaray oo diin ah inuu isagu marka koowaad naftiisa ku dhaqmo inuu naftiisa ku dhaqmo kabacdi uu gaarsiiyo dadka jiiraanka iyo deriska la'ah waxaan idinka sugaynaa kaalintiina inaad qaadataan ilaahayna uusan dib idiin celin oo aad noqotaan daaciyaalkii gobolkan mudug gaarsii lahaa diinka allah idinka dhigo ilaahay sidaasaan idinkaga baryaynaa ma ahan markii ugu horeysay ardada macadka khadiijatu bintu khuweylad ay soo bandhigaan bandhig cilmiyadeed aad u wanaagsan kuna soo bandhigaan gudaha macadka maamulka islaamiga ah ee degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ka dhiga deegaan hoostaga degmadaasi cabdiqani maxamed warbixinta warkan ha inoo siyaanba qaado علم تكون به إماما مطاعا إن أيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت dowladan oo loogu magac daray saxaabiga muscab ibnu cumayr allaha ka raali noqdee shacaarkeeduna ahaa waqul rabbi sidnii cilma ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah deegaanka biyooley iyo tuulooyinka hoostaga tirada macallimiinta oo gaaraysa ilaa laba-iyo labaatan macallim ayaa intii ay socotay dowladda waxay ku qaateen kutubo mukhtasaraad ah oo wax badan ay ka faa'iideen waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya dowladda loo qabtay iyo cilmiga ay ku barteen anoo ka hadalaw macallimiintii inqisaood tuulada biyooley dowladda muddo lama bilood dhan dowladaas taasi oonayo maqaajanahay muscab ibni cumeer oonayo shicaarjanahay waqur rabbi zidnii cima ilaahay subxaana wa tacaala waa ka mahadsan haniin gebagabowti gebagabadiina hataan fadhiyin insha allahu tacaala dowladda may baa ka baxay kutubo ilaa lii kitaab oo kale ah muddada ayaa socotayna muddo oonee lama bilood taqriiban ee nahayti kutubada ayaa ka socotayna mayba kuma tahay dowladda ka baxay muqararka ka baxay may kuma tahayana kutubkan oo wasiyata abi isaaq le raw oo manduumo ah iyona alurjuuzatu lmiiya oo siiranaw calayhi salaatu wasalaam iyo arintaas oo kale nadama ah yaa kuma tahayan khud caqiidataka min alkitaabi wasunna iyo namaba kulma tahayan arbici nawaawiga iyo tarbiyat lislaamiya kutubadaasi oo tarkhiisu sifati salaad kuma tahi kutubadaasaa ka qaadani runtii kutubadaasi oo markasta manil daraasiyay macalimiinta qaar kuma tahay nin gordaayan haddana markastoo la nashiro cilmo kale dheeri ah iyo ha ku faa'id iyo ha ku dhexbahi falilaahi alxamdu ilaahi ka mahadsan subxaana wa tacaala الجهاد في سبيل الله قال الله تعالى إليه سرمري انفروا دديو بها خفافا يسوف الدين بها وثقالا يسوء الستين بها وجاهدوا جهادا بأموالكم ماليالكم جهادا وأنفسكم نفتين جهادا في سبيل الله إليه وديسنك جهادا ذلكم أرنتا سوى وجهادك خير لكم سين خير بدن إن كنتم تعلمون ددولوك دي سنتين arintaasu siin khayr badan waayo maa huwa aljihaadu horta jihaad melik wed huwa jihaad badluljuhdi dadaalin ilibi waayo min almuslimiina muslimiinta heshe ku haadi fii qitaali alkufaari gaalo la dagaalamowshana mayba muslimiintan biyan kam anwaacu ljihaadi jihaad meego noocu ley wamaa hiya waana mayin waayo aljihaadu jihaad nawcaani lama nooc waayo wahumaa lamadaas noocna jihaadu dalabi jihaadoo gaalada la raasado wadansha lanka seedow wa jihaadu dafci jihaadoo gaalada laisku reebo عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مبري لا يحل حلال مهان دم امرئ قف ديكش حلال مهان امرئ سو مسلم مسلمة إلا بإحدى ثلاث سد كوشمة الثيب الزاني لانكي جورها مري زنا سيدي والنفس بالنفس نفتي أنف جويتي والتارك كي كتابي لدينه دين شي كتابي والمفارق المفارق فارغي للجماعة جماعة المسلمين تفارق رواه البخاري ومسلم mid ka mid a malaaqyada deegaanka oo xafladda goobjoog ahaa ayaa dhankiisa macalimiinta kula dardaarmay in kaalinta ay muslimiinta kaga aadan yihiin kasoo dhalaalaan kitaabka ay ximbaareen ay difaacaan insha allahu tacaala mayba ka dardaarmaanaha in dadaalka dadaalka dara walbadana dhanin ku baahanyi in kutaabka una difacana in waana barana in waana ka dhagana yaninin ku baahanyi walaaga soo dadkii onay ee jiilka daha baahayo oo maskantoog shaba faday oo caqiidadii toosii faday iyo ilaahay isan siin ku weelay ilaahay may baa siin ku ka eediyay hubun fayl manaa miila muhiimanka ah oon ka fada badan iyo geeg ilaahay siin surinjii ani may baa fadaanaya door lihaada isan ku qaadataan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale macalimiinta madaarista qur-aanka degmada tiyuglow oo rag iyo dumarka kooban dowro ceenkan ah loo soo xiray waxaana xusid mudan in sidan oo kale dowro tan la mid ah loo soo xiray in ka badan toban macalim oo bare ka ahaa madaarista qur-aanka deegaanka ceelgaras oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyuglow guud ahaan warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak